عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كتابة العلم cilmiga qoritaankiisii la qorayay bal taas ee inuu wax shay mubaaxa bal madluuba uu yahay ayuu baabkeedii yahay bal cilmiga qoritaankiisii la qorayay dee kolley haddaan la qorina innagaynamaba soo gaadheen oo qoritaankiisii cilmigu inuu noqdo kaa mustamirka ee la kala dhexlaye jiilba jiil uu gaadhsiinayo kitaabadan iyo in la tadwiiniyey ayay sababteedu tahay bal wixii halkaa kuba yimuu baabkiisi yahay bal taas baabkeedii weeye kolley waana masalo marka la eego xagga kitaabadu salafkii ay bal isku khilaafsanaayeen marka la eego saxaabadii iyo taabiciintii markii dambe laakiin khilaafkaasi waa suulo ijmaaci waa guntamay inuu fasaxan yahay bal dee inuu madluub yahay baa ijmaaci kuba guntamay bal taas buu baabkeedii yahay bal waxyaalihii tilmaamayey idankaas iyo jawaaskiisa iyo bal dalabkiisa ayuu sheekhu qeyb ka mida raximahu llahu tacaala inoo soo aroorinayaa wuxuu yihi markaa musanifku raximahu llahu tacaala xadaanaa moxamed ibnu salaamin qaala ahbaranaa wakiicun can sufyaana can mudarifin can ishacbiyi can abi juxayfata qaala anahu qaal qultu licaliyin hal cindakum kitaabun bal sanadka inta badan waan soo aragnay walow midhadh ay jiraan oo mudarif kitaabka kolley laba mudarif baa kuba jira oo kala horeeyo midi mudarif ibnu cabdillaahi ibnu shakiir shakhiir waa taabici weyn weeye aabihina waa saxaabi iyo ninkan aan hayno la yidhaaho mudarif ibnu dariif lagu magacaabo aabihiina dariif baa la yidhaah isagiina magaciisu waa kan mudarif weeye magaciisu waa nin reer kuufao hiqa u mudna ama dadkii fodee adigu ahayd faadiliintii kaba mid ahaa waana dadkii isagu atbaacu taabiciintii oo dee waa ka halku ku jiro taabici kaluu kasii warinayaaba abu juxayfu waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid oo wahab ibnu cabdilaahi laydhaa marka maxaa xadiidka kuba sugan laba saxaabi baa inooga sugnaanayo abu juxayfuna wuxuu ka warinayaa cali bnu abi aalibin wuxuu ihi haddaba abu juxayfa wuxuu ihi wahab bnu cabdillaahi suwaayi qultu waxaan ku idhi licaliyin cali bnu abi daalib waxaan ku idhi hal cindakum agtiinna ma ku sugan yahay kitaabun kitaab macnaa cilmi aan ahayn kaa dadku wada hayo oo waxyigii kaba mida oo idiin qoran oon kitaabkaa ilaahay iyo qur-aankaa ahayn oo idinka haddaa aalubeydka atiin agtiinna ku sugani ma jirtaa taas buu ku yidhi na kitaabuna imaka bimacnaa maktuubun akhadtumuuhu can rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wey waa adigu waxyi aan dadkii kale la gaadhsiin idin qoran agtiina jira hadda aalubeydkii tihiin kaasi ma jira taas su-aashaasu weydiiyey kolley waa su-aal dad kaleba ay cali bnu abi aalib weydiiyeen oo taabicisna mukhadramhaa qays ibnu cubaad la odhanayay waa weydiiyey nin kaloo ashtar la odhanayay isaguna waa weydiiyey oo sababta su-aashaasna waxay ahaydba nimankii shiicadii baa waxay faafinayeen ama qeyb kaba mid ay faafinayeen inuu jiro cilmi gaar ah oo rasuulka ilaahay iyaga ku khaas yeelay oo dadka kale aanu gaadhsiina iyaga ay hayaan inuu jiro taas bay sheeg sheegeen taas bay deeto amiir almuminiin cali bnu abi aalib su-aalahan kala duwan loo weydiiyey isku markaa baabkaasa qaala wuxuu ihi markaa cali bnu abi aalib la may bal riwaayo dambayse xadiidkan uu soo celceliyaaye isagoo dhaartay waladii falaqa alxaba wabara'a nasama taasoo nasama ilaah baan ku dhaartay xabigan iyo firidan kala dilaaciye halkaa wax ka soo saaray nafta abuuray baan ku dhaartay wax annaga markaan kitaabkaa ilaahay ahayn oo annagu aanu dadka kale kaga goonin nahoo nalagu khaas yeelay ma jirto ayuu yihi may waxaasi waa been laa ilaa kitaabullaahi kitaabka ilaahay un mooye dee kitaabka ilaahayna dadkao dhan buu ka wada dhexeeya ha loo kala fahmo bato aqoontii loo yeelanayay iyo wixii laga fahmayeyba taasna dee waxaweyn dadku maraatib kala sarrayso kala badan haba noqotee laakiin waa kitaabkaa dadka wada dhexeeya kitaabkaa ilaahay un mooyaane aw fahmun amase fahm ucdiyahu la siiyey rajulu nin muslimun muslima oo macnaa haddii ruux muslima aalubeydkana taasi khaaskuma aha fahm siyaadaa ilaahay siiyo oo kitaabkii ilaahay uu kaba fahmo waxaan dadkii kale ani kaba fahmin kala soo baxo waxaanay dadkii kala gaadhin oonay kalaba soo bixin waa wax siyaado agtiisa kuba sugan ee laakiin dee taasi kay u jeedeenna maaha dee kaasoo kale waaba jirtaa in ilaahay ruux kuba arsaaqo fahm siyaadaa oo dadkii kale aanu kuba arsaaqino kitaabkii ilaahay wax ka badan intii dadkii kale ka fahmayeen kaba fahmay kiina maxaa u asalawn kitaabkii ilaahay wax gaara oo khaaso halkaa uu ka soo qaadanaya fahamkaasna ma jirto marka waa kitaabkii ilaahay aw fahmun ucdiyahu rajulu muslimu fahm laba siiyey ruux isagu muslima kaasun mooyaane oo kollay fahamkana kitaabku u jeedaa waayo xadiidka wuu soo celcelin doonaayo axkaamo kala duwan buu kulansaday xadiidku khaasatan waxaa saxiifadiisii kuba sugnayd abwaabtaasoo dhan buu soo celcelinayaa ee waxaaba meel dambe kuba iman maa cindanaa ilaa maa fi lqur'aan ilaa fahman yucdaa rajulu fi lkitaabi way fahm la siiyo ruuxa iyagana kuma gaar aha markaa taasi kitaabkoo kitaabkii uu kaba fahmo wax ziyaadoon dadkii kale aanay kaba fahmin aw maa fii hadihi asaxiifati amase saxiifadan waxaa ku qoran maxalushaahidku halkan weeye wax u qoran baa jirto oo cilmiya rasuulkii ilaahay kagaba maqlay dee isaga iyo dad kaleba wuu sheegay isagana way u qornayd waa kitaabadii cilmiga waa wax qornaa oo uu hayay oo saxiifadiisaa kuba sugnaa isaga si gaara looguma sheegin xadiid rasuulka ilaahay sheegay buu ahaa uu isagu qortay ama waqtigii rasuulka ilaahay ha qorto ama dabadi haba qortee laakiin kitaabadii cilmiga halkan nooguma suganoo maxalushaahidku halkan bay noqon aw maa fii hadihi saxiifati qaala wuxuu yihi markaa abu juxayfa odhanaya qultu waxaan idhi famaa fii hadihi saxiifati saxiifadna galkaa seeftiisay ugu jiri jirtay bay kuba sugnayd oo waa saxiifo dee markaaba uu hayay waa kan uu ishaarayey le saxiifadan waxa ku sugan saxiifada maxaa ku sugan baan ku idhi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh alcaqlu makti wa fikaaku lasiiri ama fakaaku lasiiri ruuxii la qafaashay ee cadow gacantiisa kuba jiray inaan lagu dayn ee la furto lasoo furto wixii laguba furanayo bal waa taa waa dee taasoo la ysfarayo la yskula adkayn walaa yuqtalu inaan la dilayn musliman ruux muslima bikaafirin gaal aan loo qisaasahayn oo waxaa saxiifadii ku sugnayd bal welibana waa inta riwaayadan inoogu sugan xadiidku riwaayaad kala duwan buu leeyahay saxiifadan inka badanna way kuba sugnayd riwaayadeennan inta kuba timi qayba kitaabka inooguba iman qaybana sa inay madiine xaram tahay oo kale iyo bal waxa weeye dee muslim saxiixiisa iyo me bukhaarina way dhacday laakiin waxyaalaha ula dheeriyey muslim baa jira in waxaa kaloo kaba mid ah ilaahay inuu lacnaday ruuxa ilaahay kayrkii waxaan ahayn wuxuu gowraca oo jin ha noqoto wax kale haba noqotee dabaxa likayrilaahi oo kale bal umuuro in waxa weeyaan kala duwanoo riwaayaad kala duwan kuba yimo arrintu ay tahay un dadkii su-aasha weydiiyey iyo qolooyinkii xadiidka kaba wariyey cali inay barhkood xafideen wax ka siyaadsan intay kuwii kale xafideen taasunbaabay noqonaysaaye bal wixii kuba sugnaatan baa kaba mid ah xadiidku waa xadiid kollay uu aada u soo celcelin doono sababtoo axkaamta uu kulansaday daraaddeed ee barhkood halkan aanay inoogu sugnayn madmuunkii saxiifadee waxweliba ay kaba maqan tahay maxalushaahidkuna arrinkan caqligan iyo fakaakulasiir ama fikaakulasiir iyo way qornaayeen saxiif ay ku qornaayeen dee saxiifadiina maxaa meeshaasa waa kitaabatulcilmi cilmigii oo la qoro la tadwiiniyo ama wax koobanoo sida ha noqoto ama wax kaba badane waa jawaaskeed iyo idankeed iyo waqtigan dee bal maalan uu aada u bilaabmay kitaabada xadiidku inay aada ugaba horeysay oo waxyaalo kala duwan oo qornaa oo waqtiyadaa hore khilaafadii raashidada ahayd iyo ama bal waqtigii rasuulka ilaahay waxyaalo la qoray inay jireen rasuulka ilaahayna fasaxayba bal taasba weeye kolley axaadiisna way noo socon doontaa xagga caqligana waxaan idhi waa magtii waa diyadii bal xadiidka alfaadihiisa qaarkood buu adiyaadkuba timi waxaana looga jeedaa axkaamtay maguhu leeyihiin iyo qadarkoodu wuxuu noqonayo taas waxaana yidhahan waxaa alcaql magta alcaqli looguma magacaabay ee dhaqankoodi iyo caadadooda ahayd markaa ay geel bay ku bixin jireen ay geelii magta la keeno ciddii wax laga diray ayaa daaradoodi iyo dhulkaa duleedkooda lasoo joojin jirayoo markaasaa la dabri jiray ciqaal ama dee dabarkiibaa lagu xidhi jiro halkan baa magacan alcaqli ugaba yimie waa magtii iyo axkaamteedii tan kalena waa ruuxii asiirka ah in la furto in lagu dayn cadowga gacantiisa ee laga soo furto in arinka dambena laa yuqtalu muslimu bikaafirin haddii ruux muslimi uu gaalba dilo camdi u dilo hadduu ruux muslimi camdi u dilo waa ti loo qisaasi jiray haddii uu laakiin camdi gaalkii u dilo bardiyadiiyo waa taas waata haddii aan dee dad dagaal ama muxaarib aanu ahayn oo uu gaalba iyo cahdi inaga dhexeeyo in magna la bixinayo kafaarana ay imanaysa suuratunisay inooguba sugan ee macnuhu waa ruuxii muslimkaa looma qisaasayo looma qisaasayo dee islaamnimadkan iyo dee ay markaa ku kala duwan yihiin iyo kufrigan ayaa ah keenaya inaanay sinayn oonay markaa bal sinayn oo sidaa daraaddeed aan laysu qisaasahayn ee laakiin magtii iyo kafaaradiyo way iman haddaanu ahayn dee ruuxa muxaaribkae xarbi inaga dhexeeya isagiiyo dadkiisa aanu ahayn walaa yuqtalu muslimu bikafir bal axaadiidtii kitaabadna way noo soconaysaa xadaanaa abu nucaymin alfadl bnu dukaynin qaala xadaanaa shaybaanu can yaxya can abi salamata can abi hurayrata ana khusaacata abu nucaym waxaan filayaa horeba waan usoo maray laakiin imika magaciisii buu sheegay alfadl bnu dukayn buu yidhi kolna sheekhu abu nucaym buu ku kaaftoomaa kol magacuu ku kaaftoomaaye dee waa ninkaa keliya sheekhyadiisii waaweynaa kaba mida walow rijaashii kutubta lixdaaba uu yahay abu nucaym almulaa'i alfadl bnu dukayn shaybaan baa ka dambeeya hore umaynaan soo marin shaybaan ibnu cabdiraxmaan oo abu mucaawiye kunyadiisu ay tay sharaxaba intaasaa kuba sugan bal hadal buu sheekhu raaciyey raximah llahu tacaalayo walaysa fi lbukhaariyi bihadihi suurati hayruhu waa faa-iido kitaabkan bukhaari wax suuradaa leh bimacnaa ismigaa shaybaan weeye markaas shaybaan magacaasah oo suuradaa leh oo kan mooye maalan aan ahayni kuma jiro kitaabkii bukhaari macnuu waxaaba weeye kutubta lixdaaba saddex baa wax shaybaan la yidhaah jira in shaybaankan kutubta lixdaaba waa ku wada sugan yahay dhammaantood waana nin hiqa ah saaxiba kitaabin oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaaya kolkol bay nisbadiisa dee waa reer basra markii dambe kuufuu degay annaxwiyu baa u yimaadaa naxwidadaas kolkol kutubtaa ku arki doontaana maaha cilmigii naxwo loo nisbeeye waxay leeyihiin waa reer bay tahay isagiyo nin kale arintaa usoo naqliyaan waxay kale nisbada u yimaadaa cilmigii naxwadu noqdaay annaxwiyu waa reer naxwo loogu magacaabi jiro malaha reer asdi ahaa waa jiribe ayay nisbadiisu tahay bal markaa ninkani kutubta waa inoogu wada sugan yahay lixdaa baan idhi nin shaybaan ibnu faruuq la yidhaahdo dee qolooyinkii saxiixa muslim iyagu joogay uu ku badnaayo waa sheekha muslim ee soo noqnoqon jiray waa sheekha muslim bukhaari kuma sugnaa bal markaa ninkaasna waa nin labaad oo kutubta inooguma sugan nin kalea jiro kitaabka abi daauud oo ka dabaqa horeeya raggan oo bal matalan wax shaybaan la yidhaha intaasaaba kutubta jirtee laakiin arrinku inoo faa'iideeyey sheekhu waxa weeye shaybaan bukhaari ninkanubaa ku jira waana shaybaan ibnu cabdiraxmaan nin labaad ma imanayo yaxyaana waa yaxya bnu abi kaiir imaamkii la odhanaye wuxuu hi abu hurayra ana khusaacata reer khusaaca qataluu waxay dileen rajula nin min bani laythin reer bani layth ah cama fatxi makata sanadii maka la furtay biqatiilin waxaanay u dileen waa ku la dilay oo minhum iyaga kaba mid ahayoo qataluuha ay dileen reer bani layth sanadii maahbe waa maalintii rasuulka ilaahay markuu maka soo galay ee waxa weeye malaa maalintii labaad baa dilkana dhacay ayaa labadan reer cadaawa ka dhexaysay in ay dee u sheeganayeenoo horena waa jiraayo iyow kaba dileen oo axmar baa magaciisa la odhanayay dee waqtigaas iyagu intii hore waaba dadkaa kala ololeysanayay ee dee cadaaw cadaawadu ay kaba dhexayse maalintii fadxu maka oo dee la wada yimi xaramkii iyo taas oo kale oo dhulkiina aamin noqday rasuulka ilaahayna soo galay ayaa arrintani ay dhacday ninkan nin iyaga reer bani laytha ayaa nin khiraash ibnu umayo la odhanayo reer khusaaco aha uu dilay sababta u dilayna waa arrintaa hore u dilay ninkaa horey kaba dileen axmar la odhanayay rasuulki ilaahay baa loo sheegay arrinkii uhbira bidalik arrinkaasaa loogu warramay annabiyu nebigi sala allahu calayhi wasalam fa rakiba raaxilatahu raaxiladiisiibuu fuulay fakhadaba waa khudbeeyo faqaala wuxuu yidhi in allaha ilama ku joogaaba waa markii dee fadximaka ay dhacdayba in allaha ilaahay xabasa uu joojiyey manciyey oo uu ka xidhay can makata maka alqatla dil aw ilfiila waa shaki oo dee dil haddii la yidhaah uu ka manciyey waa taa aynu soo maray inaan wax lagu dilayneyn dhiig lagu daadinahayn waa taxriimkeedii iyo waxay ka mid tahay waxyaalihii dee xurmadeedan ay leedahay keensanaysay haddii la yidhaah alfiilna waa qisadii aan garanayno ee ninkii abraha iyo ciidankii uu watee xabasho markay maka duleedkeeda tegeen iyagoo doonaya inay dumiyaan bal dadka markaa joogayba ay kufaar ahaayeenee laakiin dee rasuulka ilaahay iyo diintan iyo ay noqonayso qibladii muslimiinta iyo taas baaba loo ilaaliye maaha dadkan gaaladaa in la daafacaye ilaahay subxaana watacaala waa kii maroodigoodiina uu socon waayey markii dambena shimbiraha dhagxaanta wataa ay dee iyagii ilaahay subxaana watacaala uu ku soo daayay halkii ay ku halaagsameen haddaba taasba weeyaanoo maroodigii doonayay inuu kacbada dumiyo waa dad baa watay ee dee asxaab alfiil waa kaa ilaahay ka xidhay ka manciyey shaka abu cabdilaahi abu cabdilaahi baa shakiyey lafdigu abu cabdilaahi horta waa bukhaari oo dee hore waa ti aan usoo aragnay waa kunyadiisii macnaa hadday taa noqoto lafdigan ah ma alqatl iyo alfiil waa shaki waxay tihi markaa bukhaari oo dee abu nucaym kaba maqlay baa shaki isaga halkan galay ma lafdigii alqatli buu yihi oo dee macnihiisuna waa macno saxiixu inoo noqon oo ah xaggaa inaan dhiig lagu daadinahayn mise waa alfiil oo ah dee khaasatan lafdiga xabasana iyada aada ugu munaasibe lafdiga abu cabdilaahi baa shakiya laakiin waxaa laga yaaba dee nusqooyin ani waa nusqadan hayo xaafid ibnu xajarna walow sharaxa wax ka duwan baa ku qoran horena waa tii aan usoo sheegay horena waa tan usoo sheegay oo matnigan lala madbaceeyey matnigan imika lala madbaceeyey fatxulbaari in sheekhu markii hore sharax iyo matniga uu isku gogooyey uun matniga wuxuu isyidhi wuu badnaan doonaa haddii matnigiina gaar uu saaro hadhowna uu sharxayo laakiin riwaayadiisu abudar riwaayadiisii weeyo can mashaayikhi halaata san horeba usoo sheegnay laakiin markii dambe imika waqtiyadan dambe la madbaceeyo qolooyinkii tarqiimkana lahaa ayaa riwaayadii abudar lamay madbacayne dee riwaayo kaleo dee kuwa ruwaada bukhaariya inay khasaa'ista sharaxa ilaaliyaan ba hede ayim marka xagga hoose san imika matiga i taalla iyo maba taalle waxay u qoran kada qaala abu nucaym laftigaasu sharxanaya bal markaa waxaan leenahay waa laga yaabaa dee qoloyna abudar way haystaane horta in sharaxa sidaasaa kuba sugane kitaabkan irshaadu saari la yidhaaho waa sharaxyada kitaabkuu ka mid yahay waa kitaab isna dhan waa kitaab jaani marka la eego israacsan san eegno oo alfaadda kitaabkana wax kama tegayo bal magacyadna waxba kama tago waa kitaab aada u dee muxarar oo dabdisan dee xaafidiyana waa ka dambeeyo fawaaidii shuraaxda horena hakaba koobnaadee waa leeyahay laakiin miisada uu leeyahay kalen hore usoo sheegnay waxa weeyaan matnigiisu inuu aada u muxarar yahay dabdisan yahay sababta nusqo yunuuniye la odhanayo aada u dabdisnayd oo ibnu maalikiyana ay joogeen markaa la aqriyayo dee majaalisteedii toddobaatanka gaadhay horeaan uga soo waranay taas buu isagu sideedii usoo qaatay oo kale bal markaa kutubta kale xagga marka la eega alfaada dabdinteeda aada buu ugagaba horeeyaa dabcadiibaa weli dee dabcaadkii hore oo imaka waqtigeenan aan naba soo jiidanayn dee markii dabcaadkan kale dambe laba arkay marka isaga haddaba arrintiisu maxay ahayd cibaaradana ashaka abu cabdilaahi abudar riwaayada xaafiduu horreysiista iyo ibnu casaakir kumay jirin buu ka cabiray waa shaka abu cabdilaahi markaa riwaayadii uu xaafid dhiganaya maahatan waa ta mid kala dhigtay markaase wuxuu sheegaa arbacada waa kollay qolooyinka abudarna uu kaba sii wariyayo ayaa maxaa kuba sugnayd qaala abu cabdilaahi kada qaala abu nucaym markaa bal waxaan leeyahay ruwaadda bukhaari haddaan eegno shaka abu cabdilaahi nusqooyinka qaarkood bay ku sugan tahay waana abudar ciddii aan hayno waa in bukhaariba shakiga uu xaggiisa ka dhacay ma alqatl ba mise alfiil haddaan eegno qolooyinkan kale riwaayada abudari iyo qolooyinkaas ama kuwa larbaca kaba cabiray ibnu markaa qustulaani uu kaba cabiray lafdigoodu muxuu ahaa qaala abuu cabdillaahi kada qaala abuu nucaymin oo halkan shaka abuu cabdillaahi bay taa bedelkeed ahayd macnuuna uu yahay saxaafidna halkan kuba sharxanayo shakigu ma aha bukhaari eh wuxuu meesha bukhaari ku cadaynayaa ana shaka min fiihi min sheykhi shakigani marka uu bukhaari leeyay kada qaala abuu nucaym wuxuu leeyahay lafdigan alqatl iyo alfiil isagaa shakigu abuu nucaym xaggiisu ka yimi ma qatliba mise waa alfiil labaduna waan tawjiihine bal waxaan leeyahay un nusqooyinku hadday yar kala duwan yihiin umuruhu taas bay tahay shaka abuu cabdillaahina nusqooyinka qaar bay dhacday kuwana may dhicine bedelkooda waxa dhacay kada in qaala abuu cabdillaahi kada qaala abuu nucaymna ujeeddadu ay tahay abuu nucaym baa halkan shaki kaba yimi oo shakiisii buu caddaynaya ama uu jeedaa inuu shakigu xaggiisa ka yimi oo kuba caddeeyo bal taas baan dhaafayna in allaha xabasa can makata alqatla aw ilfiila wasallada calayhim intii shakigii ah cibaaradii waan iskaga boodnay walow dee shakigii aan la qabaysanay wasallada calayhim wuxuu ku salliday waa reer maka ama maka iyo dee ciddi rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay iyo walmuminiin muminiintiio macna qoom gaali iba meeshii ay joogeen oo asxaab alfiil oo diin ahaana iyagu kaba dhowaa laga joojiyey haddana lagaba manciyey waatan rasuulkii ilaahi iyo muslimiintii loo fasaxay bal dagaalkii loo baneeyey maalin dhan inteedii badnayd loo baneeyey si aan casharkii xalayba kusoo maray waana kan rasuulkii ilaahi sheegaya dadkiina wuxuu sheegayaa xurmad oo maalintii labaadee inay sideedii hore ku tahay waxyaalahana la joojiyo qatligan iyo waxaa faraa lagaba qaado alaa hooyay wa inahaa maka lam taxila may xalaal noqon liaxadin axad waxaan qabli aniga iga horreeya oo ruux aniga iga horreeya inuu maka ku dagaalamo dhexdeeda oo loo fasaxay may jirin maantana tan dee shirki iyo asnaam iyo waxbaa lagaga dahiraya fasaxitaankii rasuulka ilaahay loo fasaxay walam taxilla ma xalaal noqonayso liaxadin axad bacdi ruux aniga iga dambeeyana uma xalaal noqonayso tina aynu soo marray xalayto xadiidkii abuu shureex haddii axad ruqsaystuu xujaystuu dee doono inuu bal maalan daliishadaba rasuulka ilaahay inuu dhexdeeda kuba dagaalamay waxaa ku tidhi ahaan ilaahay rasuulkiisa u fasaxa adiga kuma fasixin alaa hooyay wa inahaa maka xallad way xalaal noqotay oo macnaa meel dee dagaalkeedii maaha dhirteeda in la gooyiyo wixii kaleo dhan ugaadheedii dee waxa weeyaan la ogaadhsaday ama waxyaalahaasoo dhan waa sideedii waa dagaalka une xallad lii saacatan saacad min nahaarin maalin kaba mida waataa musnadka axmedna xalay aan ka soo naqlinay subaxdii ilaa casar baanay ahayd saacaddani alaa hooyay waa intii fatxigu taam noqonayay uun alaa hooyay wa inahaa maka saacatii haadihi saacadayda aan joogo xaraamun xaram weeye dhiiglaa waabatan laa yukhtalaa lama goynayo oo shawku waa qodaxdeedii waa geedkeedii qodaxda lahaa dee kaladaan geedkeedii qodaxdaha la goyn ee dee isagu baxay aanay dad beeran wixii kale aan qodax lahaynen wax dhibahayna iyada hadalkeed baddaa walaa yucdadu lama goynayo shajaruhaa dhirteedii si guudba walaa tultaqadu lama qaadanayo oo saaqidatuhaa waa wixii dhacay dadka lumay ee la helay ilaa limunshidin ku isagu weligiiba yaboohinaya mooyeen luqadadu kitaab luqada way inoo dambaysaa intana sharaxeedu way inoo dambaysaa xaj bay kuba iman doontaa ama xaj bay kuba sugantahe macnuu waxa weeye waa khasaaista dhulka maka ay leedahay ama xaramka maki leeyahay dhulka kale sia aan iyada ahaynba hadduu ruux wax helo waa tii aynu soo maray icrif cifaasaha iyo dee waxyaaluu aqoonsanaya dabadeedna dee geela un baaba rasuulka ilaahay dee uu geeli ruuxii lahaa in la ha hele in la iskaba daayaabay tahay haddii aan loo baqanahaynbe dabadeed markaa maxay noqon haddii saaxiibkeed yimaado markuu sanad la yaboohiyo dee waa la siin hadduu cid sheegato la waayo ruuxuu iska qaadanaya isagaa iskaga intifaaci walow hadhow haddii uu ciduun mar dambe la sheegto de wixii uu bixinayo haddaan si kale la isaga dayn taasi waa mid laakiin maxay tahay maka iyada arrinteedu maxay tahay ruuxa qaada in la qaado maaha oo loo qaado imakeeg laa tultaqadu saaqidatuha litamaluk waa hadhow baad milkin doontaa bacda tacriiftaasi ma jirto ee ciday u banaanaanaysaa waa ruuxii weligiiba yaboohinaya ruuxii weligii haynaya ee arrintiisu ay tahay tacriifinaya uun way u bannaan tahay ma milkiyayo sanno dabadeed iyo in ka badanba laguma yeelanayo waa beydkaa dadkiida ay kusoo noqnoqonayo haddii kii hore ay sanno daatayga wax laga yaabaa sanno dambe ama mar dambe inuu soo noqdo un bal markaa in la hayo uun mooyaane iyada oo ruuxa mushidkaee mucarifkaa uunbaa qaadi karee ruuxu sida aad marka dambe yeelatid inuu qaadaba ma laha waa iyada maka faman qutila ruuxa la dilo waa ruuxii la dilo cid lagama dilo weeye dee isagii waaba la dilay kaase fa huwa kaas waa kii weligiisa ahaa kaa la dilay weligiisa ahaa bikhayri nadarayni laba arin ama ka u roon isaga isaga kala dooranaya ayuu isagu kuba sugnaanaya laba xaalo ama laba nadar ka isagu kolba u roone u khayrkaba isagu dee su dooranaya u mudan waaba kan maxay tahay ima an yucqala in magtii la bixiyo waa hadduu isagu doortay waana cabdi wixii loo dilay weeye wixii khada loo dilay dee qasaas ma laha in la mago oo qatiilkiisii dee magtiisii la siiyo wa ima an yuqaada in loo qisaaso oo kii qaatilka ahlulqatiili ciddii wax laga dilay dee loo qisaaso oo hadday doortaan qisaas manaa labadii nadar maxay noqonaysaa ruuxii wuxuu kala dooran in dee uma qaato uu saamaxo ruuxii hadduu markaa saamaxo khalaas lama qisaasanayo dee magtii unbuu qaadan haddii in bal waxa weeyaan iyo in loo qisaasuu qisaas dalbado oonu magtii ogolaan markaasna ay tahay in la fuliyo oo qisaastii lagu fuliyo labadaa nadar ama labadaa xaal iyo labadaa arin kolba kuu isagu islaam waa kuu roon yahay ayaa uu bal maalan la dooransiinayaaoo kuwaasuu kii isaga xaggiisa u khayr badan macnaha waa khayrku halkan waa ka u roone isagu markaa uu dooranayo ayuunbuu leeyahay fa jaaa rajulu rasuulka ilaahi saasuu u khudbeeyey khudbadaasuu kuma khudbeeyey fa jaaa rajulu nin baa yimi min ahlilymani reer yamaneed ah ninka abushaahin baa la odhanayay waa tasmiyadiisu mar dambay iman doontaa xadiidka mararka uu soo celiyo xajiyo markaasaa fa jaaa rajulu faqaala wuxuu uhi uktub lii ii qor yaa rasuul allahi rasuulka ilaahu ii qor macnaa khudbadii baa cajabisay aada buu u jeclaystay dee inuu iloobana uu ka baqday inuu qoraal kuba haysto isagu xataa haddaanu qoran kari ahayn tii buu doonay dee wixii la qorayna waa waxaad xafidsanaanayso oo kuu yaalla unoon kaa baxsanayna uktub lii yaa rasuul allahi qaala markaasaa faqaala wuxuu uhi uktubuu liabii fulaanin liabii shaahin weeye markaase waa abu fulaan ninkan laba yidha ama abushaah u qora fa qaala rajulu min qurayshin maxalushaadka horta waa intan rasuulka ilaahayna waa cilmi khudbadda oo cilmigaa ballaadhan baa kuba sugnayd xaramki iyo khasaa'istiisa iyo axkaamtiisa ay nooguba sugnayd gees kalena haddii ruux camdi loo dilo waxa kaba dhalanaya iyadana oo kaba baxsan dee khasaaistii xaramku ay nooguba sugan tahay oo khudbaddaa weyn waa kan amray in loo qoro bal dee ninkii markuu dalbay wuxuu amray in loo qoro markaa kitaabadii cilmigu taas weeye wuxuu umuurahana u soo celcelinaya sa aan nidhi khilaaf baa jiray markii hore oo bacda salaf baa dooni jiray iyaguba xafideen in laga xafido diidi jiray kitaabada saxaabada qaar diidi jiraa jiray taabiciintana way jireen laakiin markii dambe khilaafku waa inqiraaday waana masale marka dambe aan iyada waxa weeyaan kolley waxyaalihii bal soo arooray ka duwan axaadiideeda yar eegi doono fa qaala rajulu nin baa yidhi min qurayshin quraysh kaba mid ah ila lidkhira yaa rasuula allahi idkhirka mooyaane rasuulka ilaah macnaa rasuulka waa istitna hadalkaa hore uu rasuulkii ilaahay yidhi laa yukhtalaa shawkuha walaa yucdadu shajaruha dee horaan inuu soo maray walaa yukhtalaa khalahaba daaqeediina waa waxyaalihii maaha dhirtii une daaqiyo nabaadkii baxayan ibnu aadan beeranna waa taasuun ayuu doonayaa rasuulka ilaahay inuu kaba soo reebo baahiday u baahan yihiin tan daraaddeed marka waxay istita talqiiniya yidhaahaan si wuxuu rasuulka ilaahay u laqimayo inuu intan ka soo reebo oo cadaf talqiiniyana way sheegaan istina talqiina way sheegaan bal rasuulka ilaahu kaasu mooye macnaa wuxuu ka dalbayaa rasuulka ilaahay inuu kaa u fasaxo inay idkhirka maka dhexdeeda ka baxay ama inta ardiga xaramka intaa xuduudda xaramku ay leedahay dee maka way ka baxsantay xuduudda xaramku inay idkhirkaa iska qaadan karaan goosan karaan taas buu rasuulka ilaahay ka doonaya sababtu uga doonayaana waaba kan fa ina anagu najcaluhu idkhirkuna waa nooc adigu nabaadka ama cawskaa baxa un kaba mid ah taasba weeye oo dee makana kama baxaya bal madiinana taas weeyaanoo waxyaalahana ay uguma baahnaayeen fa ina anagu najcaluhu waan yeelaynaa fii buyuutina aqaladayadaan yeelayo oo qubuurinaa xabaalaha yaga say aqalada u yeelayaana dee marka ay aqaladii dhistaane wixii ay isu yargeyseen kolley inta badan dusha ciidiyo waxyaalay ka saari jireen waana dhulku loo deejingadiyo waxaasnamay jirin banoo lama aqoonbe markay sarabkii ama wixii qoryihii saaraan ayay dee ciidna dusha kaba dhigayeen dee markaase meelaha banbanaanee waxaanay isu geeyeen si dee yani ciidana kaba soo daadan ayay ku gufayn jireen oo idkhirka taasay u yeeli jireen xagga xabaalahana labinkanay iilka ku xidhayaan ayay meelaha furajtiisa ama meelihiisa banbanaan bay iyadana ku gufayn jireen oo qubuurtayada iyo aqalada iyadaan yeelaynaa bal qaynkayna qaynka iyaga waa u sugnaaday waa xadaadkoodii oo malaa dee markaa ugu horreyso waxaa uskan yar bal kuba shidanaya dabkiisiibuu kuba shidanaya taas buu leeyahy oo shay aan u baahanay rasuulka ilaahay buu ka dalbaya inuu kaba soo reebo faqaala nabiyu sala allahu caleyhi wasalam dee hadday ijtihaaday tahay haddii markaa waaba waxyibaaba dhici karta markaa uguba yime ila alidkhira kolley ninkaa qureysheedna cabaas buu ahaa sida xadiidkaba inooguba iman ama kuba sugan rasuulka ilaahay adeerkii markaasuu rasuulka ilaahay yihi ila alidkhira idkhirkii buu ka soo reebay qaala abuu cabdillaahi waa bukhaari yuqaalu waxaa la yidhaha yuqaadu bilqaafi oo riwaayadka qaar ama dee nusqooyinka qaar baa yuufaadaa dhacday in la furto ee markaa muxuu leeyahy halkan waa yuqaado waa tii qisaastii min alqawado waa qisaastii waa qaaf faqiila liabi cabdillaahi bukhaari baa waxaa lagu yidhi ayu shayin kataba lahu waxaan rasuulka ilaahay uu qoray ninku muxuu ahaa shaygeebuu u qoray qaale wuxuu hi kataba lahu hadihi lkhudba dee daa rasuulka ilaahay u amray in loo qore eh isagu gacantiisa ugumu qorine khudbadan weeye uu rasuulka ilaahay markaa jeediyey ninkiina doonay in de bal si aanay ugaba baxsan oon u iloobin in loo qoro khudbadan bay had bal xadiidka kolley dee waxna waa taa aan yar laqbaynay umuurana waan ku yar joogjoogsanayba ee maxalu shaahidkuna waa kitaabadan ninkani uktubuu liabi fulaanin rasuulka ilaahay yidhi waa kitaabadii idankeed bal amarkeedba taas baa inooguma sugan oo waa inay dee bal markaa cilmigii in la qora shay jaa-isa yahay mubaaxya bal ma'duun uu yahay laysuba idmay ama laysba farayo laysku adkaynayo weli axaadiidii jaanibkaasna way noo socotaan xdثna علي بن عبد الله قال xdثna سفyان قال xdثna cمر قال أخبرنيi وهب بن منبه عن أخيiه قال سمعت أbا هريرة يقuل علي بن cبداللaahi waa cلي بن المdيني ayaa imaam aad uguba شhuhroobay waa nin imaam ahaayo طبqada imaam أحmed iyo ahaa dee aadna magac weyn uu lahaa iyo cilmi weyn koley shaqadii bukhaarina ka mid weeye cali markuu idlaaqanayna cali ibnuljacdina waa kii xalay bay nooguba jiraye ninkuu ku dhaca waa ninkan sidan horeba usoo sheegnay waa cali ibnulmadiini waa ninkii bukhaari yidhi mastaskartu nafsii cinda axadiilabde waxaweye naftayda maan yaraysan ujeedadu cilmiga aan leeyay maan odhan dee waxba ma taqaanid cilmigaagu wax sidaasaba ma aha shaqsi agtii oon ahayn ina madiine agtii macnaa waa aqoontii cilasha axaadiida khaasatan iyo maqaamka waa waqtigiisii walaa imade waana dabaqadii imaam axmed iyo baalen iyo rufaqadiisiiy iyo ibnu maciin iyo markay cillo axaadiid noqoto dee cid kaga horreysay may jirinbo bukhaarina hadalkiisaasi waa maqaamka weynuu joogu inoo tilmaamaya axad maan yaraysan naftayda ujeedadu waa isagoo xifdigii iyo aqoontii iyo bal uu lahaa buu leeyahay anigoo axad la joogo dee waxaan culimadii kaba mida oon ahayn cali bnu madiini oo dee macnaha waxay ii muuqanaysay buu leeyahy naqsiga cilmigayga uu ka nuqsaansan yahay cilmigiisu cilmiga uu leeyahay cali bnu cabdilaahi bal marka arrinta kale aan isku yar baraarujaynaa cali bnu cabdilaahi ba haddaan aragno sufyaan yidhaaha dee maantana waa kan idlaaqe waa sufyaan ibnu cuyaynoon sufyaan athawri ma soo gaadhin cali bnu abi cabdilaahi hadduu idlaaqa sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayna arrinta kale ay noo raacaysaa sufyaan marka uu joogayo ina cuyayna hadduu camar yidhaaho waa camr bnu diinaar waayo camar rag kaleoo meelahan galaa jira rag kalena ay idlaaqaan oo kitaabka way nooguba sugan oo dee marar kale markay munaasabadooda timaadaan iskuba baraarujayne laakiin sufyaan ibnu cuyayna hadduu camri yidhaaho waa camr bnu diinaar waa ninkaas bal haddaba camr bnu diinaar yuu xadiidka ka warinaya wahb ibnu munabih isaguna walaalkii wahb ibnu munabih walaalkii hamaam ibnu munabih baa isna laydhaa waa laba ninoo taabiciintiiya sida camr ibnu diinaarna taabici u yahay markaa saddex taabici oo xadiidka kala warinayo bal ansaasna dee adigu marka la eego camar iyo wahab iyo way isku dhowdhow yihiinbe ayaa xadiidka inoogu wada sugan labadan walaalaa wahab ibnu munabih kolley kutubta marka la eego tafsiir iyo taas iyo waa aqdaabtii akhbaarta israa'iiliyaadka dee waayo taasuu aqoon aada iyo aad weyn uba lahaa iminka dee xadiidku israa'iiliyaad maahe markay noqoto isaga iyo kacbulaxbaar iyo markaa khabar israa'iiliya la eego waa ninkan digrigiisu aada uguma soo noqnoqdo waa nin reer yamaneede isagiiyo walaalkiiba kolley nisbaa timaado la arkaa kutubta taraajimta ina ku aragtaan alabnaawiye abnaa waa ibni jamaceedo alabnaawiye waxaana jirta dadkii reer faris ee dee ciidan bay ahaayeen sayf imudadiyazin baa u tegay ninkii kisra waqtigaas ee faris kaba talinayay isagoo weydiisanayay bal inuu gacan ka siiyo siduu xabasho wadankiisa uga saari lahaa waa qisadii dee fiil dabadeed ciidan buu kuba soo daray isagu waxa weeyaan waxaa kusoo daray reer faris kisrihi sayf imudadiyazin waana waqtiga cabdimudalib ye waa bacda xadiiat ilfiile ciidankii waa kii ka saaree markaa wadanka xabasho iyagaa ka saaray yaman laakiin way degeen marka ay degeen dee dhulkii baabaynay dad dumarna lamay wadanee reer yamaneedna way kaba guursadeen marka dadkii dadkaasi dhaleen reer faris ee dee yaman kuba dhashay ay waxay magacan bay u bixiyeen kolley hooyooyinkood baa yamani ahay alabnaawiye oo abnaa waa dadka abnaa ulfurus ee markaa hore yimi ee wadankii degay oo markaa dee rag badan baasan oo culimmadii waaweyneed kamida daws ibnu kaysaan iyo taa-uus iyo wahabkan iyo hamaam iyo waa iyagu markaa waa qol asalkoodii waa reer farisale laakiin waa dadkii yaman ku dhashay una dadkii xagga markaa hore awowyaashood ama abayaashood awowyaashood kaba yimaadeen ee markaa xabashi ay wadanka si ay u caawiyaan sayf mudiyazin waana degaanoo dee xataa waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qolooyinkii markaa madax ka ahaa yaman markii xataa fadxigii maka dhacay aduu mee dee yaman iyo marka dambe ay islaamayeen oo kale iyo dee way islaameenba qoladii bal taas bay ahayd oo iyagaa joogay way joogeen marka balwahab iyo hamaam waa taasoo waa laba noo taabiciya laakiin halkan xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabirayaa in markay noqoto hamaam ibnu munabih isagaa walaalkii ka weynaa laakiin haddana uu ka geeri dambeeyey macnaa hamaam baa weynaa waan uu ka geeri dambeeyey taasi waxaan filaya waa hadal ka duwan sida uu taqriib kuba yidhaaho taqriib marka ay noqoto wahabna wuxuu kaba dhigaa qolada saddexaad hamaamna wuxuu ka dhigaa qolada afraad bal waa sida dee kolley labadiisa kitaab ku kala sugane waa laba taabici uu dhoo walaalo ah oo dee hamaam baana inagu badnaan doonaa wahab uu yaryahay hamaam baa kitaabka kuba badanoo saxiifo aada u shuurowday oo boqol iyo afartameeyo xadiido saxiifatu hamaam labaydha can abi hurayra oo kitaabkana qeyb badan oo kaba mid ay kuba sugantahay iyagiyo muslim kolkol hab gaarana ay u wariyaan muslim uu ilaaliyaa habkaasee bukhaari laakiin dariiq gaara ma wada raaco eh bal taas baaba dee waa ninkii warinaye ama wahab waa yaryahay wuxuu yihi markaa haddaba hamaam qaala samictu waxaan maqlay abaa hurayrata yaquulu xaaluu ku qowlayo maa min asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisa kamuu mid ahayn axadun axad akhara badan xadiian xadiian waa xadiid canhu rasuulka ilaahay laga warinayo mini aniga oo asxaabtii rasuulka ilaahay ma jirin axad iga xadiid badan rasuulka ilaahay lagaba wariyo ilaa maa kii un mooye kaana ahaaday min cabdillaahi bni camrin saxaabigaa mooye oo macnaa wuxuu imika halkan abu hurayra horta wuxuu sheegayaa rasuulkii ilaahay walow waqtigu la joogay uu koobnaa afar sannadood ma ahayd saxaabo labaatan ama saddex iyo labaatan kaba la joogay ama labaatan iyo wax ka badanna ay jireen haddana inuu isagu dadka ugu axaadiis badnaa taasba weeye saxaabi keliya ayuunbuu kaba soo reebaa kitaabkana waxaaba kuba dambeeya asbaabaha keenay ee inuu axaadiida badan isagu dadkii kale ka axaadiid matee aada ugaba horeeyo ay kaga mid ahayd isagu inaanu beerna uu ku shuqloonaayo oo uu teegayuu beeranayena ma jirin suuqna uu ka tijaaraysana mama jirin muhaajiriintiina dee iyagu wadankoodii bay ka yimaadeen nin kastaa macaashiyo nololna waa dee daruuri baabay u tahay noloshiisii suuqyaday joogeenoo waxbay ka tijaaraysanayeen ansaarna beerahoodii bay kuba shuqloonayn laakiin isaguna isagoo rasuulka ilaahi wuxuu ka hela kuba kaaftoomay dhishabeyci badni ayaanu rasuulka ilaahi marna ka agdhaqaaqahayn muddadaa kama ag tegin tan baa deeta keentay waa mid arrin kalena inuu rasuulka ilaahay kor uba duceeyey oo cilmi aan la iloobin ilaahay siiyeyna taasu kuba arsaaqdayna iyadna dee waaba inoo waxbaa inoo iman doona haddii lama kitaabka walow dee aada moodo imanka kitaabulcilmi inaynaan waqtigan dowra aynaan dhammayn karahaynba waqtigan laakiin dee kitaabulcilmi baabay kuba sugan tahay bal umuurahaasaa keenay inuu dadka ugu axaadiid bato laakiin maxaa jira maxalushaahidku intan dambe weeye ilaa maa kii u mooye kaana ahaadee min cabdillaahi bni camrin saxaabiga cabdillaahi bni camrin fa inahu isagu kaasi waa iga axaadiid badan yuu leeyahay fa inahu isagu kaana wuxuu ahaa yaktubu mid qora walaa aktub maan qorayn isagu waxa uu rasuulka ilaahay ka maqlu qorayay dee wixii la qoraana waa sugnaanayaa waaye walaa aktub anigu maan qorayn waxaa dhici karta waxyaale inay igaba baxsadaan taas buu leeyahay bal horta dee markaynu eegno abu hurayra isaga cabdullaahi bnu camrin iyo keyrkiiba ka axaadiid badan horta axaadiida ayna soo gaadhay waana axfadu man rawa alxadiida fii dahri soo shaafici yidhaahaba oo kale marka mid weeyaane horta kitaabadii baabka inoogu baabaysnaa waa tan inoogu sugan oo cabdullaahi bnu camrin inuu qori jiray wax iskamuu qori jirina dee rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa uu ka warhayay waana u idmay uu fasaxaynaaba bal abu daa-uud iyo axmed iyo baaba u wariyey isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax qori jiray wixii uu maqlaba uu qori jiray inay markii dambe ay dadka qaarkood ku yidhaaheen qoraysh khaasatana rasuulka ilaahi waa bashar kolkol uu cadhoonayaaba jirta ama taase miyaad waqti kastaba qoraysaa rasuulka ilaahay buu deeta arrinka u sheegayoo waa abu daa-uud iyo siday wariyeenoo uktub faladii nafsii biyadii maa yakhruj minhu ila alxaq wuxuu uhi qor waaba taas eeg waa idmayba bal uu amrayba afkayga xaqun mooyaane wax kaloo ka soo baxayaa ma jirtee taas buu yidhi haddaba wuxuu leeyahay ibnu camrin taasuu igaba badnaa jaanibka qoraalka anigu waxmaan qorayn marka maxlusheedka hore waa intaa kitaabadii cilmiga arrinkana rasuulka ilaahay waa ogaanshihii bal idankii weeyaan oo tan baaba dee ugu daliil marka leega adiladii ugu sii xoog badanoo kitaabo maaha khudbad keliya waaqaco keliya ee kitaabadiibuu si guud uba amray axaadiidiisa inuu qoro uba idmay bal uu amrayba marka waa inay dee jawaaskeeda iyo bal inay madluub inay dee waxay tahay wax fiican oo laba dalbayo taasba weeye dee waqtiyadan dambada haddaan cilmiga la tadweynin inama soo gaadhayno waajibbaabu isuma rogaya si cilmigii dee bal dadkii loo gaadhsiiyee arrin kale meeshii taalle oo kale oo waa tan aan leenahay cabdullaahi bnu camrin waa ka axaadiis yaryahay bal haddaan eegno axaadiista cabdullaahi bnu camrin iyo ta abu hurayra dee arbacata adcaafta abu hurayra kaa badan ama khamsata adcaaf abu hurayrana waa kantan sheegay oo imaka haddaan musnadka imaam axmed dabcadan weliba dee faraha badan ee muxaqaqa aan eegno ee kontonka ay gaadhsiiyeen shani waa farisa shan iyo afartan oo kale cabdullaahi bnu camrin musnadkiisu waa mujaladka koob iyo tobnaad waa musnad waa mujalad keliya laakiin abu hurayre waa mujaladaad israacsan waa mujaladaad abu hurayra ayuu noqonayaa waana saxaabiga ugu axaadiid badan waana kan tan lahaa culimmadu koley dhowr arrimood bay sheegeen mid weeyaane dee imika halkan waxa weeyaan waxa ay tahay abu hurayra madiinuu degay madiinana dadku way imanayeen oy usoo cilmi doonanayeen gees kalena wuxuu u faaruq noqday inuu dadka u fatwoodo cilmigana uu nashriyo cabdullaahi bnu camrin markii hore masar buu joogay markii dambena daa'if buu tegey dadka u cilmi doonanaya arrin kale in loo taga mooye dadka u cilmi doonanaya bilaadaas ee lamay mid ahayn kumanaanay dhoweyn dadka madiina u imanaya taasi waa wax keentay inay kale axaadiid bataan oo kale oo bal bukhaari baa wuxuu yidhaha abu hurayre dadka ka wariya waxee taabiciintaas sideed boqol bay gaadheen dee cabdullahi bnu camrina taasiyo wax ku dhowtoodama noqonayaan arrin kale culimmadu sheegaan oo iyaduna kolley keentay inuu tiisu ay badnaatana waxa weeye taasi iyadu waa mid waa shay dee daahir ah arrintaa aan sheegnay xagga laba beledkii iyo arin mid weeyaan oo in beledkii labadii beled iskumay mid ahayn arrinta kalena abu hurayra mutafariq buu ahaa isaguna umu ahayn oo cilmigan dee nashrintiisa arrin kalena way jirtaayoo cabdullaahi bnu camri waqtiyadii dagaaladii shaam kutub buu helay waa maalintii yarmuuko kutubta rag dadkii inaga horreeyey kutubtoodii ka mid aha waa hayn jiray waxyaalana waa ka soo naqlin jiray oo waa kutub dhan baanay ahayd oo kale markaa taasi maxay keentay oo kale inay dadkii aimadii taabiciinta in badan oo kaba midi dee iyagii kolkol iyagoo isle bilow akhbaartii reer bani israa'iil idiin soo naqliya ama taa ay noqoto inay kaba joogsan jireen taasna way keento onay badsan isaga riwaayadiisii bal waa umuurahaase dee cabdullahi laakiin tan iminka meesha kaba qaadnaya axaadiidiisa iminka jirta xataa toddobada hore ee muktiriinta ee kun wax ka badan ka wariyeen kuma jiro isagu axaadiidiisu waa waxoogaa wataan le mujaladaladno buuran bay qaatayba musnadka imaam axmed dee waa markaad la taxqiijiye la takhriijiye taasi noqonaysaaye laakiin dee waa boqolaalunbaabay noqonaysaaye kunna ma isagu ma gaadho waxa weeye bal asbaabahaasna way jiraan ama xadiid abu hurayra dee waa taa lahayo adcafa markaa adcaafu maa cinda ibni camr ibna cabdibarin ibna cabdicamr ibnu camrin iyo keyrkiiba wey maxalushaahidkuna waa intaa kitaabada ayaa imika halkan nooguba sugan bal iyadoo imika xadiid inoo dambeeya baabkan axaadiidiisiia axaadiidtaas oo dhan waxaan ka faa'iidaysanay hadday kii cali noqoto iyo kii qisadii abusha hadday noqoto iyo kan cabdullaahi ibnu camrinba hadday noqoto in cilmigii la qoro uu shay mubaaxa yahay bal madluub yahay laakiin maxaa jira saxiix muslim baa waxaa ku sugan laa taktabuu canii shayan hayra alqur'aan waa arrintana khilaafkana keentay dee inaga waa in koobane dee kolley khadiib oo kale kitaab lanuu taqyiid lcilmi ku magacaabay oo umuurahanu ku ururiyay ayuu leeyahy madbuucaba wax aan qur-aanka ka mid ahayn hayga qorina tan baa aan leenahay khilaaf baa jiray markaa hore bal haddaba axaadiidan idankii iyo amarba ay ku sugan yihiin iyo kaa nahyigaa sida laguma jamcinaya kolley awjuh baaba jirtee waa iyadoo bacdulculamaa waxay yidhaha nahyigu wuxuu khaas ku ahaa waqtigaa qur-aanku soo degayayo dee waxba dhici karta haddii wax kalena la qoro inuu qur-aankii ay barhkood kale ka walow dee usluubkii qur-aankii axaadiidta aanay isku mid ahayn haddana iltibaas xagga kaba yimaado waa qowl barhkood baaba waxay yidhaha mee nahyigu khaas wuxuu ku yahay qur-aanka iyo marka waxaan qur-aan ahayn marka meel lagu wada qoro idankuna waa haddii dee ay kala qoran yihiin taasna oo labada xadiid bay kuma jamciyeen arrin kale oo iyaduna kolley dee malaha daahirba waa inuu nahyigani horeeyey idankana uu dambeeyey markaa nahyigii waa mansuukh idankanna waa kii naasikha bal taasna waa qowl oo kale waa inta bal aqwaalaha kolley aqwaal kalena way jiraan bukhaariga kole iyo xadiidku saxiixa muslim ha kuma sugnaadee waa cileeyaa waxay leeyihinba abu saciid alkhudri ayuu kuba taagan yahay oo siduus xataa sayutimatiga alfiyadiisa wa bacduhum acalahu bilwaqfi bacdigana bukhaari buu jeedaa xadiidka waxay ku cileeyaanba waa mawquufba axaadiidan markaa kama hor imanayo waaba xadiid abu saciid kuba taagan laa taktubu canidan axaadiidanna waa taa inoo marfuuca bal taasna waa qowl kale eh muhimku kitaabadii haddaanay laqo markii khilaafkaasoo dhammi waa ka tegey taabiciintii dabadeedba ijmaacina waa ku xasilay dee waana taas cilmigii qoraalkan uu inaguba soo gaadhay xagga qoraalka koobkoobanna mooyaane waxay bilaabmay dee qoraalka caamkii waa waqtiga cumar ibnu cabdicasiis ee soo maray dadka uu amray in cilmigii la qoro xadiidkii la qoro isagoo ka baqanaya inuu cilmigii dee inqiraado waa ti aynu casharkii dhow ama aynu kuba soo maray halkaa malaa casharkii midunkaba hor imika ka dambeeyey waxaana jirta dadkii hore ugu hor bilaabayna ibnu shaab ama zuhriyaba ahaaba ee kitaabada caamka maaha kitaabo abwaab leh ee laakiin waa ororin dabadeedna iyadoon waqtigu sii dheeraanba qarnigii labaadba suluskiisii hore waxaa bilaabantay tasniiftan imaam malik iyo dadkii dabaqadiisa ahaa haddana markii dambe iyagu waxay isla qori jireen xadiidkii rasuulka iyo aahaartiibe waxa markii dambena masaaniiddii baa bilaabantay qarnigaasun iyagoo xadiidkii rasuulka ilaahay khaas yeelay ugu dambaynna markii dabaqadan bukhaariya lasoo gaadhay saxiix iyo keyr oo la kala saaree bal adigu taas baa tadwiinka u ahaa xadaanaa yaxya bnu sulaymaana qaala xadaanii ibnu wahbin qaala ahbaranii yunusu can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin qaala anahu qaal inta kale waan soo wada maray waxaan yaxya bnu sulaymaan ahayn yaxya bnu sulaymaan aljucfi abu saciid waa nin reer kuufa ah laakiin markii dambe masar buu degayo waa kan ibnu wahabi kaba warinaya xaafid bnu xajar fatxulbaari wuxuu kaba cabiray meye waxaan u jeedaa taqriib saduuqun yukhdi waa nin run badana ah laakiin akhda xagga riwaayadiisa ay dhacdo kolley waa dadkaa dee dabaqadaas ah atbaacu taabiciintii raggii waaweynaa ee laba kulmay ama ugu waaweynaa kitaabkeena bukhaari waa taan riwaayada uu ku leeyahay tirmidi baa soo raacay wax kalema soo raacaan tirmidna waa waasido ninbaa u dhexeeye isagu toos ugama wariyo waa labada kitaabuu ninkani kuba sugan yahay laakiin siduu xaafid muqadimada fadxubaari kuba yidhaaho bukhaari muu badsan ninkan axaadiidiisa dadka caynkaasana ma badsado axaadiistoodana uu xushaaye axaadiid la yaqaano ibnu wahbi uu ka warinayo taas buu isagu kaba wariyay waa axaadiid macruuf oo duruqdii kalena macruuf kuba ah isagu keligii aanu warinahayn ibnu wahbina uu kaba wariyo ayuu isagu kaba soo saaray bukhaari ee maaha si mudlaqa iyo si caama inuu axaadiid kala duwan uba soo saaray ibnu wahab ise waa imaamkii cabdullaahi ibnu wahbin kolley waa imaam baan leenahay dee a'imadii masar iyo marka la eego weliba dadkii cilmi iyo camal iyo taas ba lahaay oo kale kolley qisadan dee dhowr goorlo sheegay dadka qaar baa haddana cusub oo kale ee bal waa si dee cilmigii iyo camalkii iyo say arrintoodu ahayd ama culimmadu wakhtigaa barhkood dee dadkaa camalka lahaa arrintoodu ahayd ayaa xajirda qise aimadu soo naqliyaan oo ah inuu imaamkani yidhi kolley qisooyin kalena waa leeyahay si uu kuba dhinto oo kale iyo waxyaalo kale iyo umuuro maruu cilmiga doonay inuu cibaado uba go-o waxyaalo kale oo horiyo u muuqatay bal waa umuuro akhbaar kala duwan buu leeyahay waanin kolna xaj joogi jiray kolla xuduuduhu tegi jiray hise iskandariya meelaha isagoo dagaal unu diyaaro suquurtan dhowr bilood buu kuba maqnaan jiray dee waa ninka musanifka ah ee weyn ee imaamka ah waxaa qisadu ay tahay wuxuu yidhi wuxuu kuba nadari goostay inuu marka uu ruux xantaba ama uu xantaba inuu maalin soomo waa arrintii waa si naftiisii u xakameeyo waa habkii dee tadriibkii ama layligii nafta weeye naftiibuu ilaalinaya layliyayaayo marka uu daxani kaba dhacdaba inuu soomo wuxuu leeya way day weyday nafti waan soomaa xantii baan ku noqdaa haddana waan soomaa xantii baan ku noqdaa markii dambaa muxuu arrintiisu ay noqotay inuu wuxuu noqday markuu xan noq uu xantaba malaa lacag dirhamaa noqotay diinaar uu sadaal la baxo wax la baxo naftii lexjacladii baa qabatay adeeg soomkii wuu dhibayay oo kamay joogsan soomka way u adkaysatee laakiin markay lexjaclo noqotay xoolo baxaya noqotay naftii halkii bay ku daysay khalaas sii buu markaa faraha ay dexantii uu naftiisii uu kagaba qabtayoo waa lexjacladii baan filaya xoolihii baxayay ee tan ahaa dee kolba miyuu bixi tiibaa markaa uu kaga tago sidaasay culimmadu ahaan jireen dahabi baa marka tacliiqaysiyey hakadaa kaana alculamaa bal waa nintaasa ibnu wahbiya wuxuu yihi cubaydullahi bnu cabdillaahi can ibni cabaasin qaala anahu qaal lama shtadda markuu adkaaday binabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wajacu xanuunkiisuu kuba adkaaday ayuu qaala yidhi waa markii adugu aada uu cuslaaday weeye waana xanuunkii uu ku wafaadi doono ee xadiidkuna waa soo noqnoqon doonaaye waxaa meelaha qaarkood kitaabka kuba sugan inay maalin khamiisa ahayd haddaan maalin khamiisa eegnana yowm alsnayn hadduu rasuulka ilaahay wafaaday waaba wakhtigaa saddexda cisho ama afartaa cisho ka horreysay wafaadkiisii maalintii khamiiseed bay ahayd ee maalin isniintii uu wafaaday kaba horreysay ayuu qaala yidhi ituni ii keena bikitaabin kitaab waa kitaabkii imaka halkan kitaab qoran maaha wuxuu jeedaa waa wixii wax lagu qorayey weeye waa adawaaddii kitaabada taas buu uba jeedaa taas iiba keena oo riwaayada muslim waxay ahayd itunii bilkatifi wadawaat garab iyo tawaad ii keena katifkuna waa laftaa dee oo ballaadhan iyagu waraaqahani may jirin wakhtigaa waraaqa may jirin ama harag waxa lagu qoro kolkol jirif iyo waxyaalo kolkol nooc dhagxaanta ka mid ahoo yar ballaadhnaayo cadcadaa waxbay ku qoran jireen garbahana laftaa intaa ballaadhanna waxbay kuba qoran jireen taas bay ahayd oo marka halkan maxay noqonaysaa laftigii muslim hadduu kaa yahay waa ituni biadawaat alkitaaba weye adawaadkii kitaabada waa wixii wax lagu qoraya iyo qalinkii iyo dee tawaadii khadka taa ii keena wuxuu rasuulka ilaahi taa u leeyahy agtub qore waxaan idiin qori lakum idinka agtubna way jasmisan tahayoo jawaabtii dalabka ituni waa dalab jawaabtii bay kuba jasmisan tahay laa tadiluuna waaban kaba bedelaynaa une agtub lakum waxaan idiin qori kitaaban kitaab baan idiin qori laa tadilu aydaan lumayn bacdahu dabadi oo macnaa kitaab cad oo aad raacdaanoo isaga dabadi marka la eego umuurtan uu kulansaday aydaan dabadii lumahayn iskhilaafahayn taas baan idiin qori doonaaye ii keena kitaab buu ku yidhi maxalushaadka eeg waa rasuulka ilaahay uu dalbayaa kitaabkii markaa kitaabadiiyo dee mashruuciyadeedii iyo mubaaxnimadeediiyo baa intan inooguma suganna waa intan rasuulka ilaahay wuu ku hamiyey doonay dadkii buu amray yaan laba fulininbe inuu wax qoro waa kitaabadii cilmiga taas waa intan weeye maxalushaahidku qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi ina nabiya nabigu sala allahu calay wasalam dad waxoogaayna meesha way joogeen halabahu waxaa ka qaalib noqday alwajacu xanuunkii wacindanaa agteennana kitaabullaahi kitaabkii ilaahay baa kuba sugan oo xasbunaa isagaa inagu filan kitaabkii ilaahay ee ilaahay yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay ee uu yidhi tibyaanan likulli shay kaas baa agteennaa isagaa inagu filan taas buu yidhi dad kale me waxay idhaaheen may hala keeno kitaabkii rasuulka ilaahay ha loo keeno markaasaa dadkii meesha joogay baa fakhtalafuu way iskhilaafeen wakahura waxa batay allaqaadu rasuulka ilaahina waa culus yahay buuqii iyo qayladii iyo wixiibaa batay adigu laqankii iyo hugumkiibaa batay qaala markaasaa rasuulkii ilaahay yihi quumuu kaca canii iga taga walaa yembaqii ma habboono cindii aniga agtayda atanaasucu muran iyo iskhilaaf iyo ilow marmaa wax ku habboon maahee iga taga ayuu yidhi fakharaja bnu cabaasinna cabaas baa soo baxay yaquulu xaaluu ku qowlayo ina arasiyata waa musiibadu kula rasiyati musiibo dhammaanteed musiibata ugu weyn waa maa xaala wixii kala hor joogsaday kala xijaabay bayna rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wa bayna kitaabih rasuulka ilaah iyo kitaabkiisa waxaa kala dhex maray ee keenay inaan loo keenin kitaabkii oo adawaadii kitaabada ee keenay markaa inaanu rasuulka ilaahi wixii uu doonayay inaanu qorin taas baa musiibada weyn ba abawaleya taas buu yihi bal xadiidku kolley waa soo noqnoqon doonaa meelo kala duwanna waa ku keeni doonaayo xataa wafaadkii rasuulka ilaahay iyo maqaasi aakhirkeediiyo ay kaba mid yihiin waxa ay tahay bal alfaado qaaru baan kagaba joogsanaynaa mid weeyaan oo xagga kitaabadii daliil buu u yahay xadiidku si ugu yahayna rasuulka ilaahay waa kan doonay inuu wax qoro dee gacantiisa ayaanu ku qorina waa u yeedhin lahaaye oo ay qori lahaayeen ee kitaabadii arrinkana waa arrin cilmi ku tacalluqsan uun bal axkaamba haba noqoto marka kitaabada iyo mubaaxnimadeedii iyo idankeedii halkan waa inoogu sugantay axaadiista horu taasi noo raacaysa arrinkan kale waxa weeyaan iskhilaafkan la isba khilaafay kolley waa nooc ijtihaad bay ahayd oo gees iyagoo eegay in kitaabkii ilaahay oo dhan oo wax kastabana ay kuba cadyiin uu agtooda kuba sugan yahay ayay barhkood is yidhaaheen rasuulkii ilaahayna uu culus yahay oo tan bay adigu is yidhaaheen in waxa weeyaan malaa kitaabkaaba idinku filan gees kalena amarkan rasuulka ilaahay amruriituuni waxay u qaateen inaanu wujuub ahayn ee ikhtiyaar ay tahay waayo hadduu ilzaaminayo waa kan marka dambe kaba aamusay fara kaba qaaday oo weliba dhowr cishona waa sii noolaaye dib ugamuu celinoo waxyaalaha uu dadka ku ilzaaminayo dee ruux khilaafay iyo ruux diiday iyo ugamuu joogsan jirin bal markaa taasi waa badh ay arkeen dee kuwo kalena in rasuulka ilaahay amarkiisii laba fuliyo ayay iyaguba arkayeenba arrinkan rasuulka ilaahay uba qori lahaa dee waa waxaa ka tifal laguma qoraye barhkood axkaam bay kaba dhigeen iyo inay arrinta ahayd axkaamta qaarkood oo dee aan khilaafna keenteen aimada qaarkoodna waxay kuba fasireenba arrinku inuu ahaa wixii khilaafada ku tacalluqsan macnaha dadka isaga ka dambaynaya tawalilayo shanigii muslimiinta oo haddii dee magacyadoodii uu sheego uu qoro in markaas khilaafma yimaadeenoo ruux kale damac kama galeen iyagina saasunbaabay ahaan lahaayeenoo jaanibkaas baabay ahayd xadiid baa jiray saxiixa muslim kuma sugan waqtiyadaa waxanuunsanay inuu caaisho ku yidhi aabbaha iyo walaalkaa iguba yeedh oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iguba yeedh waraaq baan qoraya waxbaan qoraya waxaan ka cabsanayaa inuu ruux wax doono oo uu yidhaaho dee waxa weeyaan taa anaa ku xaq laba wayaaba allaahu wlmu'minuuna ilaa abaabakrin ilaah iyo mu'miniintuna abaabakr mooye wax kale way iskaba diidayaan haddana muu qorin rasuulka ilaahay kitaabkaa ciddee markaa ka hor joogsateena may jirinoo bal waxay adigu u arkeen qolooyinkaasi inay arrintuna ikhtiyaar ahayd iyaga uun bal uu rasuulka ilaahay farayay iijaab aanay ahayn ee arrinkiina kitaabkii ilaahayna shay kastaba isagoo cad uu kuba sugan yahay rasuulka ilaahayna markaa uu cuslaayo oonay doonin inay bal culays kale usii beeriyaan dee qolna taasay uba arkeen umuuraha bal waxa weeyaan ay dee culimada yidhaaheenna waa taas cibaarada dambe walaa yanbaqii cindii tanaasucuna waxaa dee bal markaa muuqatay oo kaba muuqata inay dee tahaboonayd in loo degdego oo dee murankan iyo waxyaalahaase laakiin calaqal hadduu shay waajiba oo laazima uu yahay rasuulka ilaahay marna kamuu tageen waana kaa ilaahayna inoo dhameeyey diinteenni inooba dhameeya alyowma akmaltu lakum diinakum taasba weeye bal markan dambena kumuu celcelin dhowr cishona waa sii noolaa arrinta kale bal aan yar qabanayna iyadoo xadiidku dee kolley kitaabkii hateen fakharade xadiidku soo noqnoqonayo fakharaja bnu cabaasin daahirka kalaamkani waxa weeyeba si wuxuu meeshaa joogayoo dee aabihiya way joogeen dadkii ka waaweynaa way joogeen marka waaba yaraayo waqtiyadaa uu qaangaadhaye weeye inuu markaa meeshu intuu kaba soo baxay uu hadalkan isagoo leh soo baxay taas waa daahirka laakiin xadiidku waa inoo iman doonaa meelo kaleu kuba soo noqnoqon doonaa in ninkan markaa cubaydullaahi bnu cabdilaahina dee waqtigaa uu soo baxay u kaba horreynama jooginbe walow daahirku taa yahay weeyaanuun oo riwaayaadka dambena ay noo caddayn doonaan ibnu cabaas berigii dambuu taa odhan jiray maaha waqtigaas inuu halkaa ka soo baxay waqtigan cubaydullahi ibnu cabdilaahiy ay laba kulmeen oon markaa jirinba ay xadiidka kaba maqleen ayuu odhan jiray hadalladan oo isagu wuxuu dee ahaa in loo dhiibay ahayd rasuulka ilaahay kitaabka uu qoro ee waa markaa dambe oo markaa waxaa lagu xambaari fakhraja ibnu cabaas markan uu waramayo cubaydullaahi meel uu kuma jiray ayuu kaba soo baxay markaasaa intuu baxay ayuu hadalkana yidhi berihii dambena taasuu odhan jiray ee macnuu maaha meeshuu fadhiyayoo markii laysqabtay rasuulka ilaahayna yidhi iga taga ayuu isagoo hadalkan leh soo baxay ibnu cabaas ma marka aad buu taa ugaba yaraa wey ee waa macnaa berigaa dambe iyo markan xadiidka lagaba waranayo bal xadiidkuna dee kitaabatulcilmi jawaaskeed way inooguma sugan yihiin ikhtilaafkuna kolkol sabab inuu noqon karo xermaan alkhayr hore waati aynu usoo marray laba noo murma ee leylatulqadrigiiba rasuulka ilaahay laba ilou siiyey bal taasba weeye dee umuurtan ay laba yimaadeenna ijtihaad xaggooda ka mid ay ahaydoo sidii dee ijtihaadkii maalintii quraydaba kuwa tukaday salaadii casar iyo kuwa aan tukanba ay lahaayeenoo iyadoo rasuulka ilaahay cibaaradiisii kuwana ay lahayn may inan degdegnuunbuu doonayay kuwana ay lahayn may eh amarkiisu maan qaadanayna dee qolana ma canaanano tanna taa baabkeedun bay noqon baabulcilmi walcidati bileyl cilmigii dadka la barayay laysu sheegayay iyo wacdigii habeennimo layswacdiyayay taas buu baabkeedii yahay baabka ujeeddadiisa uu kaba leeyahayna waxa weeye kolley sheekhu inuu inagu baraarujiyo way iman doontaayo salaada weliba masii kitaabu salaad dhexdeeda inuu rasuulka ilaahay nahyin jiray salaada cishaayiba haddii la tukado in la caweeyo la sheekaysto wuu nahyin jiray oo wuu nici jirayba in dee horteedna la seexdo dabadeedna la caweeyo la sheekaysto walow darsigeennuba imaka taa bacda cishaa inuu yahay marka halkan muxuu inagu baraarujinayaa tarjamadan markan uu rasuulka ilaahay nici jiray bal uu nahiyayo cishaayiga dabadii waa sheekadii aan mubaaxa ahayn ama aan dee saasa ahayneen cilmi ahayne hadduu arrinku khayr yahay hadduu cilmi yahay waxaan lagu soo jeedaa ama cishaayiga dabadii lalaba imanaya shay jaa-isa inuu yahay taas buu baabka imaka uu soo dhigtay oo ujeeddadu ay tahay ee wixii khayr ah ka laysu diidayaa maaha waa wixii aan khayr ahayn taas bay ahayd xadaanaa sadaqatum قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت ناسين حوية ابن عيينة أيام ما أنت معمر بو كبورنيا وأنين أي سلا طبقيهين isla xerna ahaayeen de hadduu doono waxoogaha kaba weynaada da-de waayo zuhri baa labadaba wada sheekha sheekhiisii markaa kama warinaye rafiiqiisii buu xadiidkii kaba wariyay waa macmar can zuhri taas zuhri wuxuu ka warinaya gabadh hinde la yidhaaho waa adigu kolley gabadhiin malaha barhkood quraysh bay yidhaahaan koona alfiraasiyana way u timaadaa haweeneedan bal maalan markaas uu kaba warinayo waa haweeney iyaduna taabiciintii kaba mida oo kitaabkan bukhaarina waa tan kuba sugan asxaabu sunan ilarbacna way ku sugantahay muslim kumaba sugna riwaayadeedu oo iqaa hinda bintulxaaris baa laba yidhaahaa iyada umu salamo kaba warinaysa markaasi waa dariiq dariiq kaleu ku laabmay oo muxuu yihi wa camrun wa yaxya bnu saciidin can zuhriyi macnuuna waa maxay ibnu cuyayna muxuu yihi can macmarin can zuhriyi maxaa kaluu leeyahay haddana dariiq labaad oo ah ibnu cumeyrin inuu leeyahay wa camrun wa yaxya marka halkan haddii wa camrin laba yidhaahna can macmarin bay inoogu cadfanaanaysaa haddii waa camrun la yidhaahna sufyaan ibnu cuyeyne a yidhi maxay camrun in badanna way dhici jirtay sufyaan inuu adaada iska gooyo xadanaada gooyo ahbaranaa magacuun uu sheego dee waana maqsuudo camar ka warinaya waa camr ibnu diinaarkii marka dhaweyd aan sheegaynay hadduu camar idlaaqa waa isagaa lahayn laakiin yaa la socday yaxya ibnu saciid alansaari oo yaxya ibnu saciid alqadaan maaha kaa waa isla dabaqa uun isaga marka la eego sufyaan gees kalena yaxya ibnu saciid alqadaan lamuu kulminba zuhri ee ninka wax ka warinaya waa alansaari sheekhaabata faa'iideynaya can cindi can ummi salama markaa arrinku waxa weeyaanuun laba dariiq buu leeyoo ibnu cuyeyna can macmar can zuhri waa mid iyo ibnu cuyeyna can camrin wa yaxya oo wada jira oo markaa iyagu oo iyaguna ka warinaya can zuhriya can hindin can ummi salama intaa weeye markaan nidhaahno imaka zuhri iyo mee aan eegno camr iyo yaxyo oo wada jira iyo zuhri iyo hindina saddex taabici baa markaa israacaya intuba taabiciintii bay kaba mid noqonayna umu salama waxay tihi qaalat annaha qaalat istayqada uu toosay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam daata leylatin habeen buu soo baraaruguu soo toosay fa qaala wuxuu yidhi dee madaamkiisii baa wax lagu tusay ama habeenkii baa wax la tusay subxaana allah waa tacajub buu uu laba yimid ee dikrigan iyo tansiihan ilaah baa nasahan oo waa imika wuxuu imika ay xambaarsan tahay macnahan dikrigan ama macna tacajubi wa tacdiim waxaan uu arkay u muuqday ee uu sheegayo ayaa gees kale uu laba yaabaya weyneynayaana subxaana allah maada unzila maxaa la soo dejiyey alleylata habeenkan caawa ah min alfitani fitnooyna marka wuxuu leeyahay habeenkan caawa macnaa ujeedadu finooyin aada u waaweyn baa la soo dejiyey dejinta halkana ee waxa weeyaan oo dejinta imaka halkani macnaheedu waxa weeyaanu dee waa umuurahan ama ilaahay isaga u waxyooday fitnooyinka dhacaysa ama dhici doona ee iman doona taas weeyaanoo waa ogeysiintii ama dee uu isaga la ogeysiiye loo soo waxyooday tin baa uu dejin kaba cabiraye macnaa waxa la soo dejiyey buu leeyahay oo imanaya dhici doona fidnooyin aada iyo aada u waaweyn wamaadaa futixa maxaa la furay min alkhasaa'ini khasada marka la eego oo waa wixii iyadna khasaa'in ah dee cid markaa kuba fidnootay cid aan kuba fidnoobinoo waayo in badanoo khasaa'intaa gaadhoon kuba fidnoobinoo saxaabadiioo ka mid bay ahaayeene kunuustii kisre iyo qaysar iyo haba noqdeene waa waxyaalihii dadka loo furanayay rasuulka ilaahay dabadi taas buu leeyo arrinka caynkan iyo istifaamta halkani macna tacajub wa tacdiim bay wadataa macnaa arrinkaas buu leeyahy weyna oo fara badana fitanta la soo dejiyey marka maxaa iyadana fara badana khasaa'inta laba furay markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yihi ayqiduu toosiya sawaaxibaati alxujari waa saa mataga ii taalla sharaxa sawaaxib alxujar baa ii taal waa aqaladan dumarka ku jira waa ummuhaat lmu'miniin dee iyagaa dad ugu dhowaa isagana ehelkiisii ahaa bal kuwan toosiya habeenkii umusalamana way ahayd toosiya ujeedadu waa si ay u cibaadaysaan daaco ulaba yimaadaan taas ina waxa weeyaan cibaadada iyo daacad iyo marka shar iyo balaayo ama uu yimaado lagaba baqanayo salaadoo loo degdegay cibaadadoo loo degdegaaba asbaabtii badbaadada noqonaysa tan weeye macnaa si ay cibaado uga qayb qaataan oy u tukadaan kiciya faruba kaasiyatin waxa badan mid waxuwan fi dunya adduunyada oo dhar iyo waxyaala siato caariyatin fi laakhira aakhirana qaawan oo dee markii hore adduunyadii dhar bay lahayd laakiin markaanay cibaadaysan daacaysan ilaahay nicmadii uu siiye aanay kuba shukriyin mid qaawan baabay aakhira noqonaysaa taas baaba badan wixii lagu badbaadayana maxay tahay waa salaadii iyo daacadii oo looba loo degdego rasuulka ilaahay oo markaa wax isaga hamigeliya ku yimaadaan salaaddu u degdegi jiray bal markaa taasba weeye bal xataa wuxuu inoo jiday ruuxu hadduu arko manaamkiisa wuxuu nacayo waxyaalihii uu laba imanayo waxaa kaba midayd salaad uu tukadaa kaba mid ahayd ee taas si ay ulaba yimaadaan bal xadiidku ta inooguma sugan subxaana allahu tacajub looba isticmaalo ruuxiyo ehelkiisii toosiye cibaado iyo daaco uba toosiyo taas oo kale markay adigu dee shar iyo dhibaato lagaba baqanayo daacadii iyo ilaahay dee magangelkiisiiyo laba badsado ilaahay la kaashado bal umuurahaas weeye in way noogu wada sugan tahay maxaa kaloo jira imika halkan uu soo qaatay waqtigani waqti habeenay ahayd hurdaabuu kaba soo toosay waa kan cilmigan sheegay rasuulkii ilaahay waa kan waaniyey dadkii oo kale bal maalan markaa cilmigii ama laysbarayay habeen waa tacliimtii cilmigii habeen laysba barayay dee waana tan duruusteenuba taa inta badan ay u badan tahay iyo wacdigii layswacdiyaya waa shay khayra nicidii uu rasuulka ilaahay nacaya bacda alcishaa in la caweeyo ama la sheekaysto taasi kuma jirto waa sheegay khayrka ah marka xadiidka tacliimkii cilmina waa inoogu sugan yahay ama wacdigii baa inoogu sugan oo dee tacliimkiina la mid weeye ee tii baa inooguma sugan waana inta ugu baabaystay bal taas xaggii cilmi waan kuma jirnaa xaggii arrintanna dee bal maalan habeenkii in cilmi laysbari karo taas aan basi kuma sugnayn karaha aanay kuba jirin in la iswacdeeyo cishaai dabadi haba noqoto waqti dambe haba noqote taas buu baabka inooguma sugan baabu samari fi lcilm bal halkaan ku yar joojinayna waxa weeye kolley waqtigii dee marka hore waqti dambu baan bilowno habeenkii habeenadan bilaabayno waan sheegayno waqti aada u munaasiba maaha oo intuu kitaabku sii soconayaaba yar baaban lahayd hadiyo goorna ni- waxay ahaan jirtay un dee bishan dhammaadkeeda si dee ninkii xagaabaxaya iyo dee kii ninkii iskaba nasanayo iyo taas dee lama wadi karo hadiyo goor inaga waqtigan kul kutubta ma sii soconayso laakiin qufcaygan iyo ballaaxanna way kaba soo horeeyeen markii hore waxaan isla toddobaad kale nihaayadiisu afar cashar oo kalena aada wadeen ee imika anigina way guba adag tahay bal waa laga yaabaana in sha allahu tacaala dee weli ma hubo ma jasminayo ee safarna inuu isoo galo aan dee muddo dheer aan maqnaanayne safar cumrona waa suurtagal weli dee waa umuuruun baa yar jire imika taasna maan jasmin markaa kollay waqtigii aan joojin jirnay un dee intii toddobaad umaan soo qadinay casharkii halkaasuu inoogu joogsanaya anu markii hore waxaan niyeysnaa kitaabuulcilmi inuu inoo dhammaado oo kitaab aan joojinno in xataa kan subaxdii isaga dahaaran isla ha gaadho walu dee berri laysu imanayo laakiin saakaa kooraan la-aanba kitaabkii baaqday oo halkii aan silaa ha gaadho isaga naftiisu toddobaadkan ma gaadhi karo dee haddii safarkaasina soo galo bal insha allahu tacaala kitaabkii halkaasuu inoogu joogaya waqtigii aan isu soo noqon jirnay waa saddex bilood dabadood dee bisha sagaalaad unbay noqon ayuunbaa ballankeenu noqonaya ee dee bal markaa horta waxaan isu dardaarannaana waa taqwada ilaahay waxaa ugu horeeya ina ilaahay subxaana wa tacaala taqwadii iyo waqtigan aada u khayrka badan aynu soo qaabishan bal in lagaba faa'iidaysto waqtigeedna aan ilaalino dee kollayna in kitaabkiina waxbaan soo aragnay bal intii laba muraajaceeyo bal shaksigu waa sii wadan karaayo beryo hore ta jiri jirtay khaasatan waxaa laga yaabaaba daalibku casharka uu soo diyaarin jiray sheekhuna uu soo diyaarin jiray macnaa casharkan uu sheekhu gelayo marka horuu soo daalacan jirayba daalibkii oo hadhow haddii dee niqaashiya waxyaala yimaadaan dee markii madaaristii ama dadkii mutafariq ahay bal markaa taas horta dee waataan isuba dardaarmayn arrin habeen aan idiin tilmaamay aan idiyidhi oo haddana aan halkii aanan kaba soo qaadin baa jirtay oo ah tiradii xaafid sheegay markuu badulwaxyiyo dhameeyey adigu kitaabul iimaan ee uu sheegay oo kale tiradii iyo habkii bal intaan soo tirino taas ma saasay tahay ay kuba dhantay mise maaha malaa barkiin waxyaale way iskuma dayeen bal waxaan odhan lahaa intan kitaabulcilmina raaciya oo bal ciddii karaysaana hadalkiisan uu odhan doono kitaabulcilmi aakhirkiisa iyo waxyaalahan raqamka inooguba qoran iyadoo la muqaaranaynayo halkay isdhaafka uu kaba imanayana aan soo saarayno umuurahan kale uu tirinaya mutaabacaadkeena bal taas inagu eegayno kolley yar nooc tadriib bay noqone bal ha la ysku dayo labadii aan isku soo darno kolleyna dee safxo keliyaa bay noqon kartaa hadhow markaa waa isu iman karaan intan waxbay isdhaafi karaan halkay iska dhaaftay waatan eegi doona bal anna xaggayga waan iskaba soo dayaya oo kitaabulcilmi iyo iimaan iyo badulwaxyo waxaan horta ka dhaqaaqaynaa xaafid ibnu xajar markuu kitaabuliimaan dhameeyey qolooyinkiina fadka halkana kitaabulcilmi markuu dhameeyo wuxuu ku laabmaa inta xadiidi ee balmaas inta mukararka iyo inta aan mukararkahayn inta mawsuulka iyo intii aan mawsuul ahayn bal taas laakiin marka inta uu isu soo yar xooriyuu soo wada ayaa haddana raqamka inoo qoranaya taa kolley isdhaaf ah meesha yar imanaya bal umuurahaas yar siaan u yar ogaano inagoo uga laabaynana baabka dambe uu kuba tiriyo muqadimadeen hore u tilmaanay bal taasna waxaan leeyahay kolley fursa aan kaba faa'iidaysan karna weeye ee casharkii halkaasaan deeto ku joojinayna biidni illahi tacala halkaan silaa gaadhna kolley waa taa ii suurtogeli weyde laakiin insha allahu tacaala waynoo socon doonaa wallah subxaana wa tacaala acala aclam